maxaa dhacay waxyaabaha imika ay keentay doorashada daahda waxaa ka mid ah ee aqalka sare waa la doortay konton iyo afartii senatar way soo baxeen wuu dhan yahay waxaa nasiib darro ah senatar julaay la doortay bishii toddobaad in bishii labiyo tobnaad aanu i d lahayn aqoonsi lahayn oo aanu incentive ama gunno lahayn oo aanu mushahar lahayn oo aanu guri lahayn oo uu shaqadiisii horena ka tegey senatarku ama laga yaaba dee ragga dadka iyaga xilka hayaa inaanu shaqo hayna hadda laakiin senataradii kala ka hadlay shaqadiisii hore uu ka tego senatar buu noqday senatarna weliba noqono wuxuu marayaa xaalad heehaab ah gorgorku isaga ugu xoog weyn haadda laakiin hadduu geedu fadhiisto waayo intee in leeg buu hawada ku jiri karaa gorgorku gorgorku intuu in leeg buu hawada meeraysan karaa senataradu waxay ku jiraan xaaladda gorgorka ee cirkiina ka yimi dhulkiina aan soo gaarin madaxdu way ogyihiin ra-iisul wasaaruhu waa ogyahay madaxweynuhu habeen horaa baanu ka hadlaynu lahaa senataradii xaalad adag bay ku jiraane maxaynu la qaban karnaa sideen laguma eegan kareen marka waxaa keenaya taas dunida adduunka oo dhan eega qof la doortay oo lix bilood suuqa joogaa ma jiro taariikhda doorashada adduunkana kuma jirto taariikhda doorashada adduunka lix bilood ka hor qof la doortay oo weli suuqa jooga waa impossible maxaa keenay markaa waxaa keenay doorashadan jiitamaysa doorashadan daahaysa doorashadan gurguuranaysa waxaan rabnaa inay gurguurashada ka baxdo guddoomiye guddiga doorashadana waa nala joogaaye doorashada in crowlinka laga saaro ay orodo si xariiqdii loo tago oo looga baxo xaaladdan aan ku jirno senatarada runtii culaysyadaasi haystana waan la qaybsanaynaa waanaan ognahay duruuftooda waananu dareemaynaa culaysyada haysta hadday tahay xagga idga hadday tahay xagga deegaanka hadday tahay xagga fadhi la-aanta si walba de qofkii tiisiina waa ka tegay tii u socdayna ma gaadhin waxaanan u baahannahay si arrintaa looga baxo maadaama la yidhi labada aqal hal mar hala wada dhaariyo in golaha shacabka la dedejiyo warbaahintana waxaan rabnaa inay ka qayb qaadato dedejinta doorashada dardergelinta doorashada iskudubaridka doorashada warbaahintuna inay doorkaana kala shaqayso mar saddexaad waxaan ammaanayaa ciidamada amniga ciidamada amniga waa ciidamada aynu ku hudno waa ciidamada aynu ku fadhino waa ciidamada aynu ku seexanno doorka aynoo hayaana waa door shariifa wax kastoo aynu nafteenna kala baqno iyagu hortay u taagan hadday amni tahay hadday naftooda tahay hadday xabad tahay iyagaa u taagan ha laba qof hadday istilaan oo laydhahdo qoryo isu haystaan cidda tagtaa waa ciidamada amniga ee naftooda hurtaa karaysaysa nafteenna si ay nafaheenna iyo nafaha shacabka ay u ilaaliyaan waan ammaanayaa ciidamada amniga soomaaliyeed meel kasta ay joogaan hadday tahay caasimadda iyo hadday tahay steedyada iyo hadday tahay degmooyinka sidoo kalena waxaan ammaanayaa warbaahinta iyaguna nafur bay sameeyaan nafur aada u weyn bay sameeyaan kulli bini aadam khada qof kale bini aadamka ugu qaldamaa qaladaad wuu ka dhici karaa qaladaadkana xeerar baynu u leenahay odayaal baynu u leenahay guddiyaal baynu u leenahay wada shaqayn baynu u leenahay ururada saxaafadaynu u leenahay oo xalliya wixii markaa mushkilad ka timaada dhaqankeennii iyo warbaahinteenii iyo xeerarkeennii oo wada jira ayaynu u leenahay laakiin asaasiyaadka ay ka shaqaynayaan ee ah qofkii inuu warbaahinta ku ciilbaxo intii uu gacanta ku ciilbixi lahaa waa wax weyn oo amniga ku saabsan haddii qofka afka la xidho oo dhagaal la xidho u qarxa laakiin qofku hadduu hadlo soomaaliga ahy wuxuu dareema inuu cadaalad helay taana waa ka wada shaqaynaynaa